Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehli ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku qabtay shir looga hadlayo xaaladda abaaraha iyo sidii wax looga ururin lahaa dadka danyarta ah. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay Guddoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cusmaan Cali Sow, Duqa degmada Marwa Nadar Tabax Maalin, madax ka socotay hay'adaha ka shaqeeya gobolka Hiiraan, iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday dowladda hoose. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehli ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay kulanka.
ujeedka kulanka oo diiradda aan ku saaray in aan iska waraysano xaaladda abaaraha oo soo wajahday ummadda reer Hiiraan runtii doodihii iyo isweydaarsigii halkan aan ku lafagurnayna walow aan isu sheegnay in qaybo ka mid ah hay'adaha ay maanta maqan yihiin haddana kamanaas laaba'sa wixii halkan aan kula gorfayno umbaa iyagana gaari doono aakhirkana insha allahu tacaala waxaan isla soo saari doonaa go-aan oo yani bayaan aan ka soo saari doonaa xaaladaha iyo meelaha ugu daran Ee, waxaan rabnaa in- oo aan halkan rabnaa inaan baaq ka jeedino in dii gobolka hiiraan la dhihi jiray lixdii biloodna waa fatahaada ka jirto lixdii biloodna waxaa ka jirto in abaaro Een, aniga hadda sanadaan ku dhowahay intaan xafiiska joogo een, fatahaaddu way yareed laakiin waxaa soo kordhay in abaarihiyaa soo kordhay marka een, dhinaca inay fatahaaddu naga maqnaato waa aaday muhiim noogu tahay haddana abaarihii yaa dhanka kale ka jiro marka een, waxaan rabnaa inaan la jaan qaadno inaan dadkaas abaaraha ay qabsadeen een, u gurmano hay-ad kastaahu iyo sidii ay yani meesha ka qusayso haddii caafimaad ahaan laheyd iyo haddii ay ahaan laheeday ee, een, biyaha ay ahaan laheeday iyo haddii ay ahaan laheed caafimaad iyo haddii ay ahaan laheeday een, cunto intaba waxaan jeclahay in qolo kastaahu ay kaalintooda buuxi doonaan haddii alla idmo informationka xataa xog in la helo ayaa waa falcelinta ay jawaabtu ka timaada marka waxaan rajaynaynaa inaan iskaashanno inaan si wada jir ugu adeegno een, haddii aan dowladdiina iyo haddii aan saaxiibadii kale oo hay-adihii een, caawinayay bulshada aan nahay dadku waxay ku tiirsan yihiin inta ugu badan baadiyaha marka la yidhahdo xoolahay ku tiirsan yihiin xoolahaas een, waxay isticmaalaan ay cunaan waa waa waxyaabaha roobku soo dhaliyo dooga ah Een, waxayna cabaan biyaha oo roobka ka yimaado labadiiba haddii la waayo xoolihii een, manaafacaad badan ma yeelanaan marka waxaa loo baahan yahay dhinac kasta caawiyo dadkaas haddii kaash ay lahaan laheyd haddii ay raashin ahaan laheyd haddii ay xoolaha laftooda in loo daaweyn ahaan laheyd haddii dadka in la daaweyn ahaan laheyd haddii in biyo loo helay ahaan laheyd insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in fariinteennu ay meel dheer gaari doonto een, kulamaduna joogto noo noqon doonaan Een, waxaanan soo saari doonaa bayaan ku saabsan arrintaas sidii loogu gurma lahay ummaddaas Een, iyo meelaha priority-ga u leh aan kasoo dhigi doona haddii alla idmo Een, xubin kastoo halkan timidna ee xafiiskii ay yani wakiilka uga ahayd halkan ay gaarsiin doonto warbixinta haddii alla idmo Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii wax loogu qaban lahaa bulshada danyarta ah kuwaasi oo ay saamaysay abaaraha ka jira dalka.